bismillahi ramaan raxiim asalamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu waa idinka mahadnaqayaa soo dhoweynta maamulka gobolka iyo wasiirada iyo iyo dadka shacbiga reer gaalkacyood aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin yani shir qaatay amase shaqo qaadatay ilaa saddex afar beri baan u malaynayaa maalintii khamiisna ka tagnay ayaan waxaan u aadnay magaalada caasimadda ee muqdisho waxaanana kaga qayb galnay shir ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliyeed anigay wafdi wasiire iyo xildhibaanaa waxaan u tagnay iyo saraakiil waxaan u tagnay waxay ahayd in laga qayb galo shirkaas oo taabanaya waxyaabo badan oo ay ugu horeyso amniga soomaaliya iyo dhismaha ciidan qaran ee soomaaliyeed dabcan waad maqashay baan u malaynayaa wixii laga wada hadlay saxaafadda laga sii daayey iyo go-aamadii ka soo baxay waxaa keliyo hadda loo fadhiyaa waxaa weeye go-aamadaa la qaatay ee ah dhismaha ciidan qaran ee soomaaliyeed in la hirgeliyo hirgelinteedii iyo wakhtiga ay ku hirgeli lahayd iyo si ay u hirgeli lahayd way waxa loo fadhiyo dabcan taasna waxaa hurmuud ka noqon doono dowladda federaalk somalia annagana wixii nagaga aadan hawshaas ayaana laka rabaa inaanu furino haddii siday tahay loo hirgeliyo waxaan rajeynaya inuu noqdo qorsho wanaagsan oo soomaaliya dhibta ay ku jirto ilaahba ka saari kara laakiin wax badan ka tari kara wadanku inuu xasilo in la xoreeyo oo shidada iyo shabaabka iyo dhibta haysata laga saaro in ciidan sumad soomaaliyeed leh oo qaran la helo oo dadka u adeega dadka aan dhibaatin lakiin dadka u adeega la helo waxaa kale oo laga wada hadlayay waxay ahayd arrinta abaarta oo runtii aad gudoomiya gobolku taabtay ilaahay ha naga dulqaado abaarta iyo dhibta jirta dalka waa abaar aada u ba-an waa mid yani soomaaliya meel walba saameysa weeye oo hadda maanta gobol gobol dhaamaa soomaaliya runtii uusan jirinin dadaal badan baan la suubiyey gaar ahaan runtii puntland culimmadeeda iyo dowladda iyo ganacsatadeedu iyo qurba joogtu intaba dadaal badan bay suubiyeen aad bay ugu mahadsan yihin runtii waa ka mahadnaqaynaa wixii dadaal la geysan karay waa la geystay laakiin dabcan dee abaartaasi xalkeedu waa roob roobna ilaah bahay cid kaloo keeni kartaa ma jirto ilaah baan ka rajaynaynaa inuu nasoo qaboojiyo inuu dhibtana naga saaro ayaan rajaynaynaa waxyaaba badanoo kaloo de laga hadlo iska dowlaya waa jireen laakiin shirkaas wuxuu ahaa dowladda cusub inay qorsho cusub la timaado dadaal cusubna ay la timaado annana aanu ku taageero wixii aan la qaban karno la qabanno aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhowaata